shirkanya gobro ku hayana wasiiru dowlaha wasaaradda walbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya iyo taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed daliska guud ee booliiska gobolka banaadir iyo saraakiil sare oo ku tirsan booliiska iyo guddiga imtixaanka shahaadiga ee fasalka tumiyo lamaad iyo weliba diiradda laga saaray sugidda amniga imtixaanka shahaadiga sanad dugsiyeedka labada kun labaatan sideed labada kun labaatan afarta kaasoo lon qorshay inti la qaado doono dhammaadka bilaan taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed sulub axmed firin oo kulanka hadalku jeediya fariindiri ardayda imtixaanka gala doonta isoona sheeg inti lambaahi intii hogaansamana shuruucda landeji intii imtixaanka dareera
annaga mar kasta howlaha qaranka oo maaragtay hortabinta qaranka u leh ee imtixaanaadku ay ka mid yihiin maalmaha xorriyadda ay ka mid yihiin howlaha guud ee qarannimadeenna maaragtay qiimaha u leh ay ka mid yihiin mar kasta ayada oo ayna noo imanin dadkii markaas ayagu mas-uulka ka ahaa ee howlwadeenka ka ahaa baana u diyaar garownaa oo qorshaha loogu jiraba bilhebel imtixaankaa dhacay bilhebel waxaa dhacaya maaragtay waa munaasabaddii noocaas ahayd qorshayaasheedaanu kusii darsanaa marka imtixaankanna ilaahay lagu guuleeyo marka waxaan rajaynaynaa in si qiimo badan oo amni ah oo dhinac walba ka nadiif inay noogu dhammaataan rajaynaynaa annaguna dhan kasta inta karaanka yaga amniga imtixaanaadka iyo amniga maaragtay saraakiisha howlwadeennada wasaaradda ee shaqada ku jira intaba inaan isaga xil saarno waxyaabaha caqabadda keeni karaa ay ka mid yihiin teleefoonnada uu ka mid yahay maaragtay isfahan la-aanta in wax laysku fahmi waayo iyo amni darada intaba inaan si isku si isku mida aynu ooga wada shaqayno haddii alleedno marka in dhallinyarada loo sheego oo wacyigelin badan la sameeyo inta ka horeysa intuusan imtixaanku bilaabanin ay ka mamnuuc tahay in lala soo galo maaragtay qalabkaas wax lagu qoro ama wax lagu duubo noocu doonaya ha ahaado wasiiru dowlaha wasaaradda walbarashada hidahi tacliinta sare ee xukuumadda federaalk soomaaliya nuure mustaf mukhtaar iyo weliba iyo mahnagtay ciidanka booliska soomaaliyeed kaalinta qiimo badan iyo ku qaadayna qabsoomidda imtixaanka sidoo kale weliba iyo cosotay in dadaalkii iyo ku biijaran sii lama jibaarana weli kale iyo bogaadee ardayda inuu markaasay sifaylan diyaar garoobaana laba iyo toban sano oo aad kalaas soo fadhiday gaar ahaan kalaaskii foonfoored fadhiday muddo ku dhow sanad moobeelkan waxba kaagama soo kordhina imtixaan markaad fadhiisato aanan ahayn in uu kugu furo stress waxaa la yidhaahdaa damiinka maahan kanaa wax akhrinin damiinka waa midka negligensiga sameeya ee iska indhatira waxaan loo dhigo damiinnimadu waa dadaal la-aan waa kicid la-aan adigiyo tabar ka raadiya toddobaas maalmood imtixaanka socda inaad iska dhigto dulqarne inaad iska dhigto maalin qura ay wax kugu soo degtaan marka mobail xal uma noqdo inuu imtixaankaaga guulaysto xal waxaa ku ah dadaalkii iyo maskaxdii intii aad gelisay awoodda adiga aad leedahay inaad iska dhaadhiciso taas waa number one number two ardayga waxaa waajib ku ah inuu ilaaliyo anshaxa goobta imtixaanka uu ku galaayo wasaaradda waxbarashada iyo guddiga imtixaanaadka iyo guddoonka intaba fariimahooda baraha bulshada yaalaan laba bilood ka hor baa la bilaabay ardaygii anshax daro ku sameeya kalaaskaasuu imtixaanka ka socdo waxaan faraynaa amniga iyo guddiga imtixaanaadkuba in uu la mid yahay dembiile qaranka dembi ka galay sidii toban jir baa tahay anagu waxaan ilaalinaa da-dii loogu talagalay in looga baxo dugsiga sare sababtu waa marka aad mas-uuliyad qaaday weeye oo maskaxdaadu ay diyaar u tahay inaad mas-uul noqoto waxaana lagu tijaabiyo waa imtixaankaas aad galayso anshaxaagaa lagu tijaabiyaa ammaanadaadaa lagu tijaabiyaa qowlkaagaa lagu tijaabiyaa dhammaadka bilan jon yalan qorshay inti la qaadaa imtixaanka shahaadiga ee fasalka tumiyi lamaada ee sanad dugsiyeedkan labada kun labaatan sideed labada kun labaatan afarta kaasoo si wadajir aan ku dhihi doona dhammaan maamul goboleeda dalka markii la kureeba puntland